Dalagga masagada waxa uu ka mid yahay dalagyada ka bixi jiray magaalada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan gobolka Shabeellaha Dhexe balse hadda inta badan dhul-beereedka laguma tabco sababo la xiriira mucaawinada ay bixiyaan hay'adaha kala duwan. Makii Cali Maxamed oo ka mid ah dadka ka ganacsada dalagga masagada ah ayaa ka warbixisay sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo masagada iyo waxyaabaha sababay sare u kacaasi.
masagada waxaa la gadaa ganacsigeeda labaatan iyo shan kun labaatan iyo saddex kun aakhirkeeda maraan ka kaysan masagada masiga cad iyo masiga gaduudba waa lasoo tumay kii oo ayaga ay helaan ay tuntaan marshaayo soor qof kasta waxay rabtay ka dhigataa qof waxa waaye dhiig waxay qabtaa sokor sooraa laaga dhigaa qofna caadi marshaayo ilmay u karsaneyd waxay ku darsaneyd khamadi iyo bariis iyo baasto caadi waa marshaayo ka dhiganaya marka ilmaheeday siisanayso wixii alasay midda gaduuda iyadana marshaayo leh waa marshaayo iyo soor waa la tumanaa marshaayo iyo sooraa laga dhiganaa ayadana gobolka waa ka baxdaa waa buuxdaa dalaga maanta aarnooba ahaa misigada afar afar kun saddex saddex kun aa la gadaay hadday qaashimaayna ay xoogoo toddoba kun sideed kun ay tahay maanta afar kun saddex kun aa la gadi jiray markay koow soo baxda maanta aaranay ahayd marka hadday xoogoo nuuxsatay aa toddoba kun sideed kun la gado goombadeeda labaat iyo shan kun labaat saddex kun aan gadnaa kolay waxaas ilaahay naga sii waa ka helnaa meelaan wax laga helayna cid fadhinaysa malaha Si kastaba ha ahaatee, dalagga masagada ayaa loo isticmaalaa arrimo caafimaad iyada oo lagula tacaalo cudurrada qaar sida sonkorta. Sidoo kale, dalaggan ayaa muhiimad weyn ugu fadhiya qofka jaba isaga oo ka qayb qaata dib u kabashada lafaha burburay ee qofka.